madaxweynaha maamulka jubba axmed maxamed islaam axmed madoobe oo warbaahinta kula hadla magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa sheegay in ujeedka u taga magaalada garowe aysan ahayn in la dhibaateeyo maamul dhismayo waxa uu sheegay in madaxda maamulka puntland uu kala hadlayo xalinta khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxuuna tilmaamay in kulamadaasi ay ka soo bixi doonaan xal wanaagsan sida uu tilmaamay axmed madoobe gaaran ugu tashan cid gaarana ku dulmin laakiin ataagi suuriyadana saaran soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way waxaan kusoo jirtay xaalad adag waxaan raadinaynaa inay noqoto markaa bal xaaladii dariiqa ugu wanaagsanay mar walba xaalad wanaagsan kusii gaari karayso aanaan doonayn inaan hadda xaalad xun iyo wax kala dib ugu celino iyadoo aanan ku saabsanayn inaan cid kale waxyeeliya inaan dhibgeysana waxaan ka hadlayna tahay bal soomaali maanta masiirkeeda waxa uu ku dambaynaysa shalay ay ahayd markii wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka juba axmed maxamed islaam axmed madoowe ay gaareen magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxaana jiray khilaaf hoose oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ee dalka ka dhisan sida madaxda maamulka puntland iyo jubbaland